alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wcalaa aalihi wasaxbih wasalama tasliima kaiira ama bacd assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu su-aasha sagaaliy soddonaad waxay leedahay haddii gabadha ninkeedu wax samee yidhaahdo hooyadii oo gabadha sodohdeed ahayna ay tidhaahdo waxaa kala samee oo wixii ka duwan oo khilaafsan labada keebay addeecaysaa jawaabteeduna waxa ay tahay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu aada u weyneeyey xaqa ninku uu ku leeyahy xaaskiisa waxaanu ilaahay subxaana wa tacaala waajibiyey taacatu zawj fi lmacruuf wixii aan sharciga ilaahay ka hor iman ahayn ee ilaahay subxana wa tacaala aan ka cadhaysiinahayn gabadhu inay ku adeecdo ninkeeda nabiguna caleyhi salaatu wasalaam wuxuu ihi sida tirmidi uu wariyey low kuntu aamiran axad an yasjuda liaxad la amartu lmarata an tasjuda lizawjiha haddaan cid farayo inay cid kale u sujuuddo khalqiga ka mida gabadha ayaan fari lahay inay ninkeeda u sujuuddo taasi waxay tusinaysaa xaqiisu sida uu aadka ugu wen yahay waxaa kaloo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi sida tirmidi uu wariyey ayuma imra'atin maatat wahiya taayicatu lizawjiha aw idaa ataacat ilmar'atu zawjaha dakhalat iljanna gabadhu haddii ay ninkeeda adeecdo jannada ayay gelaysaa buuhi nebigu calayhi salaatu wasalaam oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam gabadhu ninkeeda wixii aan shar iyo macsiyo ahayn inay ku adeecdo wuxuu ku daray asbaabta jannada lagu galo waxaanu la xidhiidhiyey salaadeeda iyo soomkeeda iyo nafteeda inay xumaanta ka ilaaliso gabadha markaa waajib bay ku tahay ninkeeda inay adeecdo ay ku adeecdo filmacruuf iska dhaaf markaa sodohda ah oo isaga hooyadii ah waxay culimadu ka hadlaan gabadhu mar haddii ay tahay gabadh xaasa oo nin leh cismadiisa ku jirta iyo mas-uuliyadiisa oo meher ugu xidhan yahay haddii ay iska hor yimaadaan ninka daacadiisa adeecitaankiisa iyo adeecitaanka labada waalid ama midkood keebay horumarinaysaa waxaana ahlucilmigu tilmaamaan labaduba waa waajib taacatu zawj iyo taacatu alwaalideyn wa biruhuma ninka inay adeecdo oo wixii wanaagsan ay ku adeecdo iyo labada waalid inay adeecdo labaduba waa waajib labada waalidna inay u samafashaa haddii ay gabadhu nin leedahay iyo haddii kaleba waajib saaran laakiin waxa isweydiin leh haddii labadii ay tacaarudaan ay isku hor yimaadaan oo labadii aan la wada fulin karin oo ay noqonayso mid in la fuliyo midna in laga tago labada keebaa waajibsan waxaa waajibsan taacatu zawj oo taacatu zawjiha awjabu calayha min taacati abiiha wa ummiha zawjkeeda inay adeecdo ayaa ka waajibsan inay adeecdo aabbaheed iyo hooyadeed oo isaga ayaa mas-uuliyaddeedii ay ku wareegtay sida ilaahay subxana wa tacaala qur-aanka uu ku sheegay الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات أي طائعات waxaa kaloo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay ninku xaaskiisa inuu yahay sayid wasayidu tajibu taacatuhu waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay in ninka ama gabadhu ay ka dhigan tahay addoon oo kale dee zawjkeeda marka loo eego bimacnaa sayidkeedii uu yahay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam sayid baabuu ku sheegay ninka xaas kale waxaanu sayid u yahay xaaskiisa waxaanaynu ogsoonnahay ana taacata asayidi muqadamatun calaa taacati ayi waaxid min alkhalq sayidka taacadiisu waa mid laga horumarinayo adeecitaankiisu qof kasta oo khalqiga ka mida adeecitaankiisa xataa labada waalid culimadu masalada say ugu xeel dheeraadeen xataa waxay gaadhsiiyeen haddii gabadha waalidkeedu uu dhinto oo ay doonto inay tagto oo ninkeedu aanu u fasixin inay guriga ka baxdo inaanay u bannaanin xataa janaasada inay tagto bal imaamu axmed raximah llahu tacaala markii la weydiiyey gabadh hooyadeed ay xanuunsanayso hooyadeed ma u tegi kartaa mise ninkeeday adeecaysaa wuxuu yidhi taacatu zawjiha calayha awjabu taacatu zawjiha awjabu calayha min taacati ummiha daacada iyo ka amar qaadashada iyo yeelitaanka ninkeeda ayaa ka waajibsan in ay hooyadeed adeecdo marka xataa hooyada hadday xanuunsanayso oo uu yidhaahdo ha u tegin inay adeecdo weeye laakiin taa macnaheedu ma aha in ragga lagu dhiirigelinayo inay dumarka ka hor istaagaan xidhiidhinta ehelkooda gaar ahaan waalideynka iyo u samafalkooda oo ay dumarkii cunaqabateeyaan oo culays ay saaraan waxaa la diidan yahay gabadhii inay tidhaahdo waalidka iyo adiga waalidkay baan dooranaya waxaad doonaysa samee hooyadii baan u tegaya ama aabahay baan u tegaya ay tidhaahdo hooyadii baa tidhi ninka iska furo hooyada arrintaa ay ku adeecdo hada laa yajuus waalidka xataa hadday idhaahdaan ninka iska fur ama iskaga kaalay arrinta noocaasiya inay ka yeesho haddii ninku uu doonayo inuu ula guuro beled kale ama waddan kale oo aamina magaalo kale oo aamina oo waalidka ay yidhaahdaan ha raacin inay waalidka adeecda ma bannaana ninkeeda inay adeecdo ayaa waajiba gabadha muslimadda ah ee caqliga badan waa gabadha isku wadaysa adeecitaanka ninkeeda ay ku adeecayso wixii macruufa ee munkar iyo macsiyo aan ahayn iyo wanaajinta usamafalka iyo xidhiidhinta waalidkeed ee labada aan isku dhufan ahayn oo colaad aan dhexdhig ahayn ee labada isfahamsiinaysa oo ninku hadduu u diido ninkeeda ka dhammaysanaysa asaaliibteeda gaarka iyadoo isticmaalaysa u tegitaanka xidhiidhinta waalidkeed u khidmaynta waalidkeed u samafalkooda haddii waalidkii uu ninka saluugsan yahayoo inantii uu leeyahay ama gabadhii iskaga kaalay ha maqlin iska furna waalidka ka dhaadhicinaysa inay danteedu ay ku jirto inuu reerkeedu uu sii dhisnaado arinka noocaasina iyaga laftooda aanu u bannaanayn oo arinta ku dhammaynaysa inay isu soo dhoweyso aragtiyaha kala fog oo heshiis ay dhex dhigto labada dhinac dhinac walbana xaqiisa ay guddo iyadoo dhinacii kale xaqiisa wax tacadiya aan ku samayn marka haddii hooyada iyo aabbaha sidaa laga yidhi maxaad u malaynaysaa sodohdana zawjkaaga ama ninkaaga inaad wixii aan macsiyaha inaad ku adeecdo ayaa ka horeysa inaad adeecdo sodohda wallahu aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu